SBS Radio.
bismillahi raxmaan raxiim salaan kadib xasan horta madaxweynaha loo doortay mustafe cagshar baa la yidhahdaa waa nin runtii dhalinyaro ah oo aqoon leh oo kolley bulshada utaqaano oo inta badan dhalinyarada macnaha banaanka inta badan ama gudaha dalka iyo banaankiisaba ka shaqeynaya weye waa nin kolley dadku ay aada macnaha u garanhayaan ama ufahmahayaan aqoonna ay dad badani kolley isu leeyihiin waxaan kolley aaminsanahay dee kolley etoobiya qofun bay keeni lahayd ka mid unbu noqdo un dadkii la keenay ee un niman badan baa kii saddexiyo tobnaad inuu yahaan filahayaa waddankaasi kolley ay etoobiya u magacawdo marka nin maaha kolley ku yimid rabitaanka shacabka nin ay shacabku doorteen ma aha waa nin kolley maxaan ku dhahay maamulka maanta jira ee abiy axmed uu doortay weeyaan dee wuxuu ku salagtgaraystay iyo wuxuu ku doortay kolley isagaa garanaya lakin rabitaan shacab oo kolley uu ku yimid oo shacabku ay dhaheen ninkaasaa rabnaa ma aha waa gartay rabitaanka shacab dabcan cod looma qaadin oo qof walbaa cod kale ma weydiin laakiin golaha fulinta oo ku shiray magaalada addis ababa ee caasimadda iyo dad kaleo deegaanka ka socdo badan baa isugu tegey ugu dambeyntiina golaha fulinta doortay miya dabcan dad baana la tartamaya marka miyaadan islahayn dee yuusan matelin shacabkii oo dhan laakiin atleast golihii fulinta hadduu doortay waa nin legitimid oo madaxweyne meeshkaa horta ma jiro wax la tartamahayey arrintaas macnaha aan kusoo wax la tartamaya horta ma jiro waxaa jira nin madaxweynihii ka horreeyey cabdi iley oo runtii ahaa nin dee kolley aada wada ogtihiin dembiyada iyo xaaladaha uu sameeyey iyo dhibka uu geystay sababtiisii maadaama oo laga qaaday isaga nidaam ahaan markii la raaco tooda nin bay doorteen iyagu oo cabdi maxamed cabdi axmed la yidhaahdo axmed cabdi la yidhahdo sorry axmed cabdi la yidhahdo ninkaa ay doorteen dabcan abiy iyo maamulkiisu mayna ku qancin ninkaasi jigjiga ayay intay fadhiisteen bay iyagu doorteen waa baraha bulshadana waa kii maalmo laga hadlahayey qoladani marka maadaama oo iyagu rabitaan ay rabaan oo ujeeddo ay leeyihiin ayaa waxay sabab u noqotay in ay kasii qaadaanba jigjiga dhammaan guddigii fulinta iyo maamulkii dhannaa ee macnaha adisababa joogay adisababa in jigjiga joogaan ujaain si ay ugeeyaan adisababa marka iyaga ayaa ninkani keenay mustafa cagjar iyaga ayaana doortay mana aha nin macnaha guddi fulinna wateen waxaana daliilka ugu ah baana guddiga fulintana muuna ku jirin maamulka iyo systemkana mabuuna ku jirin markaasaa lagu daray si sharciga macnaha loo waabto weliba waa ku-xigeen hadda ayaa loo magacaabay kusime macnaha inuu inuu macnaha uu noqdo oo muddo inta ka inta doorashada si ay iyagu dhahaan ka dhiman si marka uu soo galo systemka ayaa loo magacaabay inuu xisbiga uu soo galo systemka kadibna sidaasa lagu soo doortay marka ma aha nin laakiin xisbigu ma u tartamay ama xisbiga ka mid aha ama systemkan ayagu wataan macnaha ka mid maahayn marka iyaga ayaa keensaday iyagaana watay midda kale labaad waxa weeyaan runtii isweydiinta leh horta sidoodaba dalkani waa dal gumaysi ku jira weye dadku macnaha ma laho ama iyaga ama cid kale ha ahaato qofa iyagu rabaan baa meeshan la keenaa shalay waxaa haystay waddankani niman la yihahdo t b l f oo nimankan maxaan ku dhahay tigreeg ah iyagaa cabdi iyo kuwii ka horreeyey o dhan ba dooran hayey ninkanna hadda qoomiyadda oromada ayaa hadda xilka haya oo gacanta ku haya magaalada jigjiga oo maamulka caasimadiisii ah oo bulshadiiyo dadkii o dhan ay joogaan xataa waa lagu aamini waaye oo waa lagala tegay o adisababa la geeyey adisababaa ninka lagu soo doortay waana madaxweynihii ama shaksigii koowaad ee banaanka macnaha dalka banaankiisa laga soo doortay weyaan ee sidaas ma garanaysa ay keenaad sabab lagu doortay wey waa gartay laakiin dabcan magaaladii maadaama maamulkii hore uu dhacay uusan sii socon power vacuum ama maaragtay awooddiina ay yaraatay dowladda federaalka laftigeeda miyaan la dhihi karin saameyn bay ku yeelanaysaa gobolku adoo aan isticmaalin kelmadda waa la gumaystaa iyo gumaysigu dabcan wuu jiray waqti badanna waa uu soo socday marka hadda madaxweynahan cusub oo aad ku tilmaantay nin nidaamkii hore ka mid ahaa ma aha yuusan ku jirin golaha fulinta idinka oo ena laf ahaan sidee ula dhaqmaysaan hadda wixii ka dambeeya horta wax kasta waxaa jira wax shaygu marka horta gacankuugu jiro gacantaada uu ku jiro ayaad horta taladeeda iyo fikirkeeda aad leedahay horta annagu shacabka waddankaa degan iyo ururka onlf ase shacab ahaan markaan o maadaama annagu jabaad gabanimo doon aan nahay aanu ka turjumayno dareenka bulshada iyo dareenka shacabka aan ka turjumayno dabcan ninkani nin hadda dembi galay oo laleeyahay dembi buu galay oo ummadii buu dhibaato ugeystay ka mid ma aha waa nin kolley nadiifa weeyaan waa qodob aad aada u fiican weeye waxa uu magaranaysaa tallaabada uu qaado iyo habka uu magaranaysaa ula dhaqmo bulshada iyo habka uu ula dhaqmo ummadan gobonimo doonka ee u dagaalamaysa xoreynta dalkaas iyo horta yaanan iyo ku xidhan tahay yaan anagu ula dhaqmaynaa haddii uu noqdo nin nidaamkii iyo systemkii hore ku shaqaynhaya oo rabitaanka maxaan ku dhahay qoladan o b d o ee oromada maanta qabsatay rabitaankooda ku shaqaynaya uu noqdana dee dabcan waxa weeyaan onale ma soo dhaweynayso haddii uu noqdo nin oo rabitaanka bulshadiisa iyo ummadiisa iyo maxaan ku dhahay ummadan xuquuqdooda u doodahaya ee qancinhaya oo raalli gelinhaya oo etoobiyada kale sida u dhaqmaysa xataa ula dhaqmahaya leanna tusaale waxaan usoo qaadanaya oromo maanta iyada ayaa powerka haysa kuwii sida cabdiile oo kale ahe maamulka t b l f dhistay iyo maxaan ku dhahay jabhadihii gobonimo doonka ee u dagaalamaya xoranta gacmaha isqabsadeen waxayna ka timid rabitaanka waxayna ka timid ma garanaysaa maamulka maxaan ku dhahay tigreegu oo tigreegii iyo maxaan ku dhahay t b l f t diiday haddii uu marka isagu noqdo shaksi macnaha rabitaanka ummadiisa ku shaqaynayana de annagu waxaan doonayno keliya ah waa rabitaanka ummadanada weeye haddii uu qodob ka duwan uu keeno oo maxaan ku dhahay ummadii caburin iyo layn iyo dil iyo xadhig iyo kicin iyo uu keenana de wax macnoho macnaha way kaga duwanaanayso macnaha kii hore ma jirto waa gartay marka maxamed waxaad ku celcelisay kelmadda rabitaanka shacabka iyo dareenka bulshada oo dabcan muhiim u ah maamul kasta laakiin sidee lagu cabirayaa dareenka shacabku ay qabaan iyo rabitaankooda adigu ma ogid oo ayna lafahaan taageerada inta ay la eg tahay ilaan codu midna qaadin isaga laftigiisa inta qof ee taageersan ee gobolka joogto hadda soo dhaweynaysa war looma hayo marka guud ahaan sidee lagu cabiri karaa rabitaanka iyo dareenka shacabka horta dareenka shacabka waxaa lagu cabiri karaa shacabkani waxa ay rabaan weligood horta lama weydiinin waa waa qodob horta isweydiin su-aala weeye maxaad rabtaan horta lama dhihin taa horta waa mid keliya waxa weeyaan dadkani waa la caburiyaa waana la cadaadiyaa xabsi baa lagu guraa waa laga qaxay reedaha xuqulistaanka ka hadlaya ood ogtahay macnaha crimekii iyo dembiyadii waddanka ka dhacay si fiican baad ula socotaa riboodyada iyo hay-adaha xuqulistaanka waxyaabaha ay ka soo saarahayeen ma jiro macnaha dadkani wax iyagu ay rabaan oo wax laga weydiinhayo taa weeye midda anoo aan kuleeyahay dadkani waxa ay doonahayaan waa inay aayahooda ka tashadaan waa inay u madax banaan yihiin rabitaankooda waa in wax laga weydiiyo war maxaad doonaysaan sideedaba waa in la weydiiyo way dadkani waxaan anagu u dagaalamaynan waxa weeyaan dadkanaga rabitaankoodii baa la caburiyey waddankaasi internetka hadda waa laga jaray ma laha internet telefoonadii baa cidhiidi ah korontadii baa cidhiidi ah military iyo ciidan baa waddankii la duldhigay oo dadka laynhaya oo xasuuqahaya oo dhibaato geysanhaya haddii aad xadka soomaalida aad dhaaftood xadka oromiya aad gashana macnaha ma arkaysid wax caburina iyo wax cadaadisa iyo wax dhibahoo ka jira taa weeyaan marka midda annagu aan leenahay war dadka rabitaankoodu ma aha ma garanaysaa qof intii loo soo doortay la yidhi hebel baa madaxweyne idiin ahee waa inaad isaga aad daba gashaan ood raalli ka noqotaa waxa weeyaan waa in magaalada jigjiga oo caasimadda dalka ah iyo magaalooyinka dalka oo dhan la weydiiyo dadkani war maxaad maxaad rabtaan taa weeyaan mid annagu aan ka hadlayno waa garta hadda khudbadiisii u horreysay uu ka jeediyay adisababo weli uu ku sugan yahay wuxuu sheegay inuu dadka xorriyatul qowlkooda ilaalinayo cidna aan la caburin doonin wixii hadda ka dambeeya wuxuu sheegay in dib heshiisiin dadku gelayaan ummadda uu rabo inuu isu keeno wuxuu kaloo sheegay inuu calanka iyo iyo magacii dowlad deegaanka uu bedelayo arrimahaas ma soo dhoweyseen idinku arrimahaasi waa arrimo aada u wanaagsan weeye waa arrimo kolley tilmaan aada u wanaagsan muujinhaya oo aada u wanaagsan weeye waana arrin kolley waxyaabaha laga doonahayo yay qeyb ka mid a tahay waan dhegeysta kolle khudbadihiisaas si fiican baa dhihi karaa inay tahay arrimo positive oo runtii wanaagsan waxaana ka mid ah dee waa waxyaabaha aan dhihi karno bilow bay u tahay hadda haddii uu sidaa ku socdo oo qaabka hadda uu bilaabay uu ku soconayo de waa arrin fiican haddii dhaqanka aanu ku naqaano nimankani ee ah waxaan anagu rabno iyo cidda anagu aan rabno mooyaane wax kale ha samaynayn ay timaadana de maxaa weeyaan soo dhaweyn ma imanayso oo dabcan taas anagu ka hadlaynaa marka waan soo dhaweyneynaa wax kasta oo danta ummadda u ah annagu waan soo dhaweynana qodobadan waa qodobo aad u wanaagsan weye waa garta tan ugu dambaysa marka urur ahaan hadda dowladda federaalka etoobiya sidii ra-iisul wasaarahan uu u yimid wayna ka qaaday argixisada ayna ku tilmaami jirtay wadahadalla inay bilowda sidaan u fahansanahay madaxweynahan hadda waa soo magacaabay ma doorashada labada kun iyo labaatankaad sugaysaan idinka urur ahaan maxaa inii qorshaysan hadda onlef waxa weeyaan waa urur horta gobonimo doona waa urur u dagaalamahaya gobolka inuu xoreeyo ka xoreeya etoobiya mabaadidiisu waa oran onlef waa taa waxaa kale oo garab socota onlef weligeed iyo allaheed mayna diidin wax la yidhahdo wadahadal etoobiya inay miiska wadahadalka la fadhiisato waa qaanuun qorsho aho u yaala onlef weeye waan soo dhaweynay runtii abi intii uu meeshan yimid furfurnaan aan etoobiya hadda ka hor laga aqoonin inuu keenay maxaabiista uu sii daayo ururkan oo argagixiso weligeed maynan ahayn laakiin etoobiya ku sharciyaysay oo qofkii la xidho ama qofkii la qabto kiis looga dhigan hayay inuu yidhahdo waxaweyaan xor baad utihiin inaad dalkiina timaadaan waa arrin iyadana aada u wanaagsan oo soo dhaweyn la weeyaan onlif marka waxa weyaan mabaadideedii waa sidii weeye in anagu shacabkanagii oo runtii waxa weeyaan dhowr iyo labaatankii sane u dambeeyey lakanala kala gooyey oo mid xabsi la geliyey iyo mid maba mabdaan loo xidhay iyo mid ka qaxay dalkaba inaanu dadkanaga fursad isu hello oon is aragno oo bulshadanadii oo u ooman waxaan anagu rabno u ooman iyo annaga inaan is aragno waa waxyaabaha inta badan anagu hadda aan soo dhaweynayno tallaabooyinka aanu qaadanayno weeyaan taa macnaheedu marka ma aha inaanu rabitaankanagii iyo ayakatalintii iyo xuquuqdii iyo xorriyaddii aan u dagaalamayn inaanu ka tanaazulayno ma aha qodobka noogu weyna annagu aan doonayno waxa weeyaan etoobiya macnaha ma aha qaabab wax badan isbeddel weyn baa ku dhacay etoobiya maanta waxa weeyaan qowmiyaday etoobiya u kala fadhidaa qowmiyad walbana iyada aayaheeda ka tirsanaysa tigree meel bay taagan yihiin ii soo maraa malagi galaa bay leedahay qowmiyadihii kale oo dhan ay colaysatay baa yaa meeshan u taagan oromo sidoo kale maanta iyadaa powerkii dalka qabatay cadaawad badan iyo col badan baa iyadana garab yaalla amxaara sidoo kale annaga oo soomaali ana sidoo kale marka qowmiyadaha iyo systemkaas iyo systemkaas etoobiya ee magaranaysa etoobiya ka jira ayaanu ku shaqaynaynaa insha allahu macnaha waxay waxay keenaan baan anagu baan kolley radigeeda ku shaqaynaynaa mar kastana anagu rabitaankanaga iyo ayakatalintanada mar kasta waxa weeyaan waa waa waa meel ool weeye xasanow Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.